barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa arbaco afarta bisha diseembar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idin dhegeystayaal waxaa ka mid a in ka badan siddeetan dhallinyaro ah oo ka qalin jebiyey dugsiga farsamada ee xaylo baraysa ee magaalada muqdisho runtii waxaan aaminsanahay ardayda kalin jebinayso waxa weeye waa dufcaddi koowaad oo xaylo baraysa ay soo saarto ee waxaan u arkaa maaragtay in ay tahay ayaguna ay u tahay fursad maaragtay ugu muhiimsan oo suuqa ay u tahay bulshaduna baahi jirtay oo ay daboolayaan ay u tahay waayo saddexda kooros oo hadda ay barteen saddexduba waxay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha iyo shaqada dalka waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda dhallinyarada la nool xanuunka aidiska ee somalilan
codkaas aad maqlaysaanna waa heesta aan idin hayno ciyaarihiina waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
go-aankii uu ra-iisul wasaare abiy axmed ku kala dirayo xisbiga talada haya ee bilooyin ka hor xilliga doorashada labada kun iyo labaatanka ee dalkaasi ayaa waxay keentay dhaleecayn uga timid xubnaha ugu sarreeya uguna saameynta badan dowladdiisa waraysi uu v o eda qaybteeda la hadasho oromada siiyey wasiirka difaaca ethoobiya lema magaresa ayuu ku sheegay in deganaanshiye la-aanta dalka ka jirta marka la eega ay hadda tahay xilli qaldan in la abuuro xisbi cusub oo siyaasadeed in xisbiyo la isku daro waxa uu yidhi xilligan ma ahan mid habboon waxaa jirta buu yidhi khatar badan oo ku hareeraysan dalka waxaana jira xilli kale guur ah in hadda aanu marayno lema ayaa hadda booqanaya dalkan maraykanka isagoo ay la socdaan wafdi dalkaasi ka yimid ethoobiya waxaana ay doonayaan sidii ay iskaashi wada shaqeyneed ula yeelan lahaayeen dalkan maraykanka gaar ahaana dhinaca difaaca
dabley aan heybtooda la garanayn ayaa maanta waxa ay ku dileen bariga waddanka afghanistan dhakhtar u dhashay dalkaasi jabaan iyo shan shaqaalaha gargaarka ah saraakiil ayaa waxa ay sheegeen in dilkaasi uu ka dhacay caasimadda gobolka nagarhar ee jalaalabad afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa u sheegay v o a in doctor tatus nakamura iyo dadka kaleeto ee la shaqaynayay oo u shaqaynayay hay-adda caafimaad ee aan dawli ahayn ofisa adeegyo caafimaada oo laga leeyahay dalkaasi jabaan ay u safrayeen goob mashruuc markii weerarka uu qabsaday wadihii gaariga dhakhtarka iyo dhowr ilaaladiisa ah ayaa ku jira dadka la dilay kooxda talabaan ayaa beenisay in ay wax luga ku leedahay weerarkaasi iyadoo dad goobjoogi ahaana ay u sheegeen v o eda in ugu yaraan saddex ka tirsanaa kuwa weerarka geystay ay ka carareen goobta doctor nakamura ayaa waxa uu tegay afghanistan isaguu bedelay dhakhtar madax ka ahaa hay-adda samafal ee jabaan oo hore loo afduubtay lana dilay
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan toddobaadkan ayaa waxaa markii ugu horreysay ku dhowaad muddo soddon sano ah kadib dugsiga farsamada gacanta ee xeelo barisa ee magaalada muqdisho ka qalin jebiyey dufcaddii ugu horreysay oo ah arday baratay farsamada gacanta muhiimadda farsamada gacanta iyo fursadaha ardaydan ayaa waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla wuxuu ka waraystay agaasimaha waaxda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdicasiis nuur maxamed farsamada gacanta waxay lafdhabar u tahay ama maaragtay ay muhiimad koowaad iyo labaadba u leedahay waddankeenna markii la fiiriyo babulationka waddanka bersentageka ay ka yihiin dhallinyaradu ay ka yihiin markii aad fiiriso bersentageka shaqola'aanta ee dalka uu marahayo uu leeyahay markii aad fiirisid maaragtay fursadaha waddanku uu leeyahay resourceka dabiiciga dalkeena uu leeyahay dhammaan waxa ay muhiim ka dhigaysaa in maaragtay farsamada gacanta ay tahay waxa waddankeennu uu muhiimadda koowaad iyo muhiimadda labaad iyo midda saddexaadba u ah way jiraan educationka kale oo maaragtay formalka ee toosan iyo jaamacadaha waddanku aad bay ugu badan yihiin lakiin waxaad mooddaa fildigan in aan hadda ka hor lagu baraarugsanayn ay tahayna markii aan fahanay hadda inaan maaragtay aan ka faa'idaysano fursaddaas oo jaaniskaas aan qaadano waan jirtay marka waxaana baraysay xarun weyn oo fursaddan bixisay maxay ka dhigan tahay suuqa shaqada markaa firisay runtii waxaan aaminsanahay ardayda kalinjibinayso halkan xafladooda aan joogno waxa weeye waa dufcadda koowaad oo xeelo baraysa ay soo saarto runtii dowladda kaalmaynayso ardaydan gacanta ku haysay waxaan u arkaa maaragtay in ay tahay ayaguna ay u tahay fursad maaragtay ugu muhiimsanoo suuqa ay u tahay bulshaduna baahi jirtay oo ay daboolayaan ay u tahay waayo saddexda kooros oo hadda ay barteen saddexdaba waxay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha iyo maaragtay shaqada dalka ayay maaragtay iyo saddexduba maaragtay ayay bays u yihiin
waxyaabahaad is leedahay muhiim inta in la barto marka xirfadahan ay tidaado kuwa ugu muhiimsan baa loo carabo waxay ku xiran tahay hadba suuqa sahanka laga sameeyo laakiin dhammaan sahamada waddanka laga sameeyey waxay sheegayaan in waxyaabahan xirfadaha wakhtiga dheer ah ay muhiim tahay dalka u tahay waxaan haysanaa hadda ugu muhiimsan oo halkan hadda ardadu ay barteen oo qayb ka ah waxaa la yidhahdaa solarka ama cadceedda qoraxda oo laga faa'iidaysto maadaama korontada waddanku ay qaali tahay labayo toban biloodna aan haysanno maaragtay qorax elays joogta aan haysanno nagu filan middaas ayaa u baahan maaragtay in culays badan la geliyo sidoo kaleeto dhismaha maadaama waddanku uu marahayo dib u soo kabasho iyo dib u dhis uu ku jiro ayaduna aad bay maaragtay yay waddanka muhiim ugu tahay waxyaabaha kaloon dabiiciga annaga u leenahay sida beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo maaragtay marin sayniska oo kalluumaysiga iyo badda iyo maaragtay waxyaabahaas ayaguna maaragtay waxyaabo aad muhiim u ah laakiin waxay u baahan yihin qofki in wakhti dheer la geliyo oo maaragtay manhajkii iyo macallimiin aqoon u hele lasu helo kadib waxaa la soo saari karaa qof haaf injineer ah oo maaragtay suuqan wax ka bedeli kara
howl walbee la qabto taageero iyo garab istaagu baanta dowladda soomaaliya ma ka go'an tahay culuntan farsamada gacanta oo aad hadda adugu aad madax ka tahay wasaaradda qaybtan inaad inaad inaad wakhti badan gelisaan mid ka go'an tahay runtii arrintan aad bay u soo noqnoqotay wakhti dheer labaatan iyo dhowr sano waxbaa laga shaqaynaya farsamo gacan ah wax badan oo laga gaarayna ma muuqato oo hadda ka soo baxay ma jirin hadda ka hor taasna waxay keenaysaa maaragtay ngo-yadu inay ka raadiyaan wax gadmi kara inay u arkaan farsamo gacan in dad la baro laakiin wax reality oo rasmiya dadka aan la baraynin marka waxay la tahay wasaaraddanada wasaaradda waxbarashada wasiirka uu noogu horreyo in hogaaminaya wasiir goodax waxay go'aan ku gaartay maaragtay in la soo celiyo iskuullo rasmi ah oo dowladdu ay leedahay oo gobol kasta laga hirgelin doono hadduu ilaahay yidhaahdo oo ah iskugu jiro gobol kasta ayadoo la fiirinaayo baahidiisa waxay tahay iyo resourceka uu ku habboon yahay meeshaas in lagu isticmaalo iskuullo maaragtay dowladdu ay leedahay oo farsamo ah oo tayaysan oo wakhti dheer soconayo inay dowladdu soo celiso way ka go'an tahay iskuulladii ugu horreeyeyna bishan disembar yaa saddex iskuul la dhagax dhigi doona hadduu ilaahay yidhaahdo oo kale ah xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo maaragtay iyo badda ah saddexdaas iskuul bishaana la dhagax dhigay haduu ilahay yidhahdo iskuullo kaloo badan oo nolo balan qaaday ayaguna oo qorshaha noogu jira way jiraan inaan dhisno oo maaragtay sanadkan ayaguna hadduu ilaahay yidhaahdo qorshaha noogu jirto in maaragtay la dhiso taas macnaheedu waxaa weeye wasaaraddu waxay joojisay guud ahaan in la diiwaan geliyo iskuul aan ahayn farsamo gacan waa la joojiyey sidoo kaleeto jaamacad aan ahayn jaamacad technical ah sidoo kale wasaaraddu waa joojisay sababtana waxay tahay waxyaabaha waddanka baahidiisa in culayska la saaro maaragtay muhiimadda koowaad iyo labaadna ayaga la siiyo gabdhaha qalin jabinaya maxaa idinkaa dhigan tahay gabdha wallaahi aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan arkay gabdho soo bartay solar iyo maaragtay iyo dhismo iyo soo bartay runtii aad baan ugu faraxsanahay dabcan shaqadu ma lahan maaragtay wax la qaban hayo ma lahan shaqooyin lagu kala habboon yahay waa jirtaa laakiin shaqada noocan oo maaragtay falkiska iyo cawda la samaynahayay iyo home economic waxa la yidhahdo awalba waxaa qaban jiray waxay guriga waxaa qaban jiray gabdhaha marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan arko gabdho bartay xirfadahaas ayaga ah oo ka qadan jebinhayo iskuulkan
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis nuur maxamed oo madax ka ah waaxda xirfadaha iyo waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulla ayuu u waramayay markanaha dhinacii heesaha heestii jeeso iyo qalin bayb waxaa heestaasi ku luuqeynaya banaanka maxamed xasan lafoole
heestaasi waxaa ku luqeynayey lafoole halkaa dhegeystaan weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington axaddii lasoo dhaafay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee cudurka h i v aids somalilan waxaa jooga bukaano la nool xanuunka haddaba ma jirtaa tiro sugan oo ku saabsan dadkaasi qaba xanuunka ee deegaanada somalilan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa burama nooga soo diray wariyaheena xaashim sheekh cumar good komishanka xakamaynta xanuunka h i v aids ee somalilan ayaa ku howlan muddooyinkan dambe wacyigelinta iyo xakamaynta xanuunkaasi haddaba waxaan wax ka weydiiyey howlaha komishankani qabto cabdishakuur ismaaciil muumin oo ah agaasimaha xakamaynta xanuunka h i v aids ee somalilan oo aan kula kulmay magaalada mboorama waxa aan qabannaa oon qarankan u qaabilsanana ay tahay lamber kow inaannu dejinta siyaasadaha la halmaala mashaariicda h i v aids-ka inaanu dejinno lamber laba inaannu ka warhayno dhammaan dhaqdhaqaaqyada ama activitieska ama waxqabadyada ama barnaamijyada la halmaala h i v aids ee qaranka ha wadaan hay-ada caalamiya ha wadaan hay-ada loo kale ha wadaan annaguba inaannu dhammaan isu keenno waxaa kaloon u qaabilsannahay commishanka inaan daaweynta iyo daryeelka dadka la nool xanuunka h i v aids-ka inaannu ka taageerno intaa inaannu wacyigelinta qaranka iyo dhammaan wacyigelinada laga sameeyo xanuunka h i v aids aanu anagu mas-uul ka nahay wacyigelinadaas ama ha sameeyaan hay-ado kale ama ha sameeya inaan anagu aan leenahay mandatekeyga ayna soo maraan kadib aannu kala caawino laftigooda qaabkii loo samayn lahaa iyo dhinacii loo wajihi lahaa iyo kolba gobolka ama eryada laga samaynayo waxaa kaloon u qaabilsannahay kormeerka dhammaan howlaha ka socda ee la halmaala h i v aids oonu eegno walxog siday tahay arrimaha siday u socdaan dadka sida ay yihiin la nool xanuunka haddii dawada ay tahay oo kale siday dawadooda iyo u qaadashadoodu ay tahay waxaa kaloon u xil saarannahay inaanu ururino wixii xoga dhammaan ee ku saabsan markaa h i v aids iyo halka uu maray heerka uu maray waddanka
saad carabkaba ku dhufatay waxaad tidhi xog ururinta iyo heerka uu marayo h i v aids-ka waddanka yaanu ka shaqaynaa waxyaabaad ka shaqaysaan ka mida heerka h i v aids-ka somalilan ka maraya ee xoga waxaad noogu sheegi kartaa
sidaad ogtahay horta h i v aids waa xanuun aan rabno horta dadku inay fahmaan aan laga didin waa xanuun la mida xanuunnada ku dhaca bini aadamka sidaa darteed waad ogtahay waa adduunka baalka siddeetanaduu bilaabna oo la helay maraykan ilaa iminkana waa lala tacaalayaa adduunka mar walba sanadka sanad ka dambeeya waa new infections ama dad cusub baa qaaba laakiin waxaa laysku raacay in laba kun iyo soddonka bal xanuunkaa la cirhibtiro cirhibtirkiisuna si kale maaha waxa weye in la yareeyo dadka cusub ee xanuunka qaadaya saan ogsoonahay weli dhaata sugan oo waddankeenna ma jirto oo in badan oo la iloobay ama xogurintii taageeradii la rabay ee la waayey ayaa ugu sabab ahayd hadda waxaan ku tali jirnaa inaan dib u soo celinno oo aan helno xog sugan si aan annaga laftigeegu uga warqaadan karno si aan ugu gubaabin karno shacabka si wixii taageero ah ee joojintiisa iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo qarankuba ay uga wada qayb qaataan sidii loo joojin lahaa iminkoo ka hor xogta kii adduunka dhan milyan ayaa new infections qaaday oo kale for example innaga ma jirto xogad maadaama la kala tafaariiqsan yahay meelaha qaar aan la gaadhin tuulooyinkii aan la gaadhin waxaa imanaysa in ay xogta la hayaa ay ka turjum weydo xog saxa waxaan ku tali jirnaa inaan gaadhsiinno magaalo magaalo tuulo tuulo oo aan helno xogta dhabta ah markaad xogta dhabtaa heshana waxaa kuu suurtogelaysa in wixii dawo ah ama horjoojina aan wacyigelina aan samayno dhinaca daryeelka dadka qaba xanuunkan h i v-ga magaalooyinka somalilan meelaha dee dadka lagu xanaaneeyo oo kale meelaha dawada ay ka qaataan ilaa iyo hadda muxuu komishankiinana ka qabta labada shay aanu ku dadaalnay ugu horreeya waxay ahayd inaan wacyigelinta iyo taa aad ii sheegtay weydiisa imikee ah daaweyntiiyo daryeelka way jirtaa dadka imminka tirada xanuunka la nool waa tiro yar laakiin inkastoonaan noo saamixi karin awooddeeda dhaqaale inaan wada koobargarayno ama wada siino raashin ku filan laakiin waxaan isku daynaa wixii lanoogu deeqay noogu jira miisaaniyadda qaranka madaxweynuhu ku deeqay in aanu gaadhsiino lamber kow lamber laba iyadna waxaan uga mahad celinayaa hay-ad kale oo iyadna naga caawisay inayna siiso raashin u badan bariis iyo saliid nafaqo leh weliba si aanu uga qayb qaadanno markaa soo celinta qofkii jidhkiisii ama nafaqadiisii taas iminka waanu bilownay xarumaha waxaanu badanaa laga diiwaangeliyo berbera iyo burco iyo boorama qaybintoodu way dhammaatay hargeyso jirta socota intii loo karay oo sidii qoysaskii ay u kala sii nuglaayeen ayaanu ugu talagalay inaan siinno kaasi wuxuu ahaa cabdishakuur ismaaciil muumin agaasimaha fulinta ee komishanka xakamaynta h i v aids haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana ciyaarihii iyo axmed sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester city ayaa soo gaabisay tirada dhibcaha ee liverpool ku hogaaminaysa horyaalka brimier liaga dalka ingiriiska kadib markii xalay ay ka adkaatay naadiga banley ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda banley ayaa manchester city waxa ay ku adkaatay afar gool iyo gool laba ka mida goolajaasi waxaa dhaliyey gabriel hesus halka labada kale ay kala siixeen riyad mexres iyo rodri kooxda kubadda cagta banley ayaa goolka qora waxaa daqiiqadii sagaalaad ee ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahan robert bredy manchester city ayaa iminka waxa ay leedahay dhibcood halka kooxda liverpool ay ka leedahay dhibcood liverpool ayaa iyana kulankeeda u harsan waxay ciyaari doontaa caawa iyadoo ka hortegi doontaa kooxda everton sidoo kale hal kulan oo kale oo ka tirsan horyaalka brimier liaga ayaa xalay dhacay kooxda crystal bales ayaa naadiga barnmouth kaga adkaatay gool iyo waxba kooxda baales ayaa toddobaatan daqiiqo oo ciyaarta ka mid ah ku ciyaaraysa toban ciyaartooy oo keliya kadib markii ciyaaryahan mamadu saaqo calaamadda guduudan la siiyey daqiiqadii sagaaliyo tobanaad ee ciyaarta kulamada kale ee brimier liaga ee caawa dhacayana waxay kaliyihiin ciyaar adag ayaa kooxda manchester united waxa ay old trafford ku martigeli doontaa naadiga tottenham ciyaartan ayaa waxay noqon doontaa mid xiise gaara leh sababtoo ah kooxda tottenham waxaa macalin u ah jose morino oo kooxda manchester united laga ceeriyey bishii disembar ee sannadkii hore hase yeeshee iminka lelinaya kooxda tottenham ciyaaraha kale ee dhacayana kooxda chelsea ayaa waxaha ay la kulmi doontaan adeega astonvilla watford ayaa u safri doonta kooxda lester city norwich iyo southampton ayaa is arki doonaa wolfis waxay matigeli doontaa westerham halka liverpoolna ay garoonka anfield kula ciyaari doonto kooxda everton sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalka dalka faransiiska ayaa xalay dhacay kooxda anjatis waxa ay martigelisa kooxda maksela seeshe laba gool iyo ibir ayaa looga adkaaday booqdo lix iyo ibir ayay ku garaacday kooxda nimes sidoo kale kooxda bresta ayaa wax naxariisa u fidin kooxda strasburg oo kaga adkaatay shan iyo ibir kooxda leone oo sannadkan aad u liidatana waxaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga liil oo ay martigelisay dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united olegana solshire ayaa waxa uu sheegay in shaqooyinka laga ciirinayo qaar ka mida tababarayaasha kooxaha brimier liaga aysan isaga wax walaac oo dheeri ah u keenaynin kooxda tottenham ayaa bishii nofembar ceerisay macalin mauricio borgetino waxaana ku xigsatay kooxda arsenaal oo toddobaad ka hor shaqada ka ceerisay tababare onai emry halka sidoo kale kooxda watford ay iyana ceerisay tababare kike sanchez flores kooxda united ayaa iminka waxay leedahay dhibcood kadib kulan oo ciyaartay waana bilaabashadii ugu xumeed taariikhda kooxdaas muddo sano ah oo ay sidaas ku bilaabatay horyaalka anigu waxaan diiradda saaraya oo keliya shaqadeyda kamana walaacayo wax kale ayuu yidhi macalin solshire oo qabtay shir jaraa'id shalay dhinaca kale macalinkii hore ee kooxda tottenham luisis bergetino oo isna lala xiriirinayo in uu noqon karo tababaraha united haddii sool shire la ceeriyo ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay inuu dhegaysto mashruucyada uu dib ugu soo laabanayo tababaranimada ee qaaradda yurub tababarihii hore tottenham bergetino oo iminka ah afartan toddobo jira ayaa waxaa shaqada laga ceeriyey kadib shan sana iyo bar uu kooxdaasi hogaaminayay waxaana lagu bedelay morinho waxaa jira kooxo badan oo qaarada yurub ka dhisan oo mashruucyadooda uu soo jiidanayo oo aan ku biiri karo hase yeeshee imminka waxaan u baahanahay in aan maalmo nasto ayuu yidhi bojatino dhinaca kale warar ay wariyeen warbaahinta dalka ingiriiska qaarkood ayaa sheegaya in bojatino uu si gaar ah u doonayo tababarnimada kooxda manchester united ugu dambayntiina leonal messi ayaa waxa uu sheegay inuu ku sisiqayo xilligii uu ciyaaraha ka fadhiisan lahaa ciyaaryahankan oo markii lixaad oo xiriira ku guulaystay bilada balon dor ee la siiyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka ayaa qadaraaska uu kula jiro garoonka kaamnuun kooxda ka dhisan ee barcelona waxa uu dhacayaa sanadka hase yeeshee waxaa goor horeba socda wadahadallo qadaraaska loogu dheereynayo meesi oo hadlaya waxa uu yidhi waan ka warhayaa inta sano ee aan jiro hadda waxaan ah soddon iyo laba jir waxaana ku sisiqayaa soddon iyo saddex jir marka xilli ciyaareedkan uu dhammaanayo sidaa darteedna waxay wax walba ku xirnaan doonaan sida aan dareemayo jir ahaan kadibna waxaa laga yaabaa in aan ciyaaraha ka fadhiisto waqti aan dheereen ayuu yidhi meesi oo aan cayimin xilli uu si gaar ah u qorsheenayo in ciyaaraha ka fadhiisto meesi ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu wanaagsanay abid taariikhda kubadda cagta soo mara xubinta cayaarahana waa naga intaas
ciyaarihii iyo axmed cali sheekh aanu intaasi ku dhaafnay ibrahim haye maxaa noo xiga waxaan dhegeystayaasheena falastiin usoo qabanaynaa hees uu ku luqayo axmed raste damaca igu jiro qofkaa degin karaa dhawaada caashaqa durbaba siin karaa damaca igu jiro qoftaa degin karaa dhowada caashaqa durbaba siin karaa dareenka rasmiga dugsi u noqon karaa cadowga duulka ah uuna kala dilaa dubnaha gooyo dacar cabsin karaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa dareenka rasmiga dugsuu noqon karaa cadowga duulka ah uuna kala dilaa dubnaha gooyo dacar cabsin karaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u darane aniga deganay dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u darane aniga deganay adan adan adan ku dooratee jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u daran eh aniga deganay dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u daran eh aniga deganay adan adan adan ku dooratee jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi
adigaan ku doortee jacaylka daadihii axmed raste heestaas uu ku luqaynayey waxay ugu dambaysay idaacaddeenii dhalinyada ee duhurnimo ay wadirada kugu soo jeedinayaan falastiin axmed imaanay anigoo abraaham xasan daandure farsamadii jimi faare intaan mar kale ku mid doono nabadgelyo